war-saxaafadeed ay magaalada maqalla ee caasimadda ismaamulka tigray ay ka soo saareen hogaamiyaal ka tirsan kooxdaasi ayaa waxay hanjabaad ugu direen madaxweynahooda oo lagu magacaabo kitaajo riida waxa ay sheegeen inay xilka tuurayaan riida iyagoona ku eedeeyey inuusan waxba ka qaban mas-uuliyadii loo igmaday qodobada heshiiska ay la galeen etoobiya ayay tilmaameen in maamulka t b lf uusan wax horumar ah ka samayn sidaas darteed ay ku howla yihiin xilka tuurista kitaajo riida oo ah madaxweynaha ku-meel gaarka ee ismaamulka tigray sidoo kale hogaamiyaashan ayaa intaasi ku daray in maamulkan uu ku fashilmay sugidda amniga deegaanada tigreyga iyagoona dhaliilo kala duwan u jeediyey kitaajo riida si kastaba ahaatee dalka etoobiya waxaa ka socda dagaallo lafajibiisa u dhexeeya ciidamada xukuumadda adisaaba iyo maleeshiyaadka qowmiyadaha dega dalkaas kuwaas waa khasaare culus dhexalsiiyey ciidanka dowladda dhulkan la jaray dhaqaalihii etoobiya